aad baad umahadsan tahay walaalka weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee la xiriirta ee weerarka cagmarinta ah ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka masaajid cali guduud ama towfiiq ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ee kuwa dowladda federaalka war cusub oo hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka masaajid cali guduud ciidankii dowladda federaalka ee halkaasi ee ku sugnaana waxay ka carareen goobta marka laga yimaado kuwa weerar waxaa sidoo kale warar la xaqiijiyey oo lagu kalsoon yahay ay tilmaamayaan in maxaabiis dagaal ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen oo ciidankii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa tiro ka mid ah ayaa iyagoo nool waxaa gacanta ku dhigay ciidanka mujaahidiinta ee guud ahaan deegaanka masaajid cali guduud ama towfiiq waxaa hadda si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidanka mujaahidiinta ayaana sii baacsanaya askarta dowladda federaalka ee ka cararay deegaanka kuwaasoo laga soo sheegayo deegaano hoos yimaada ee deegaanka masaajid cali guduud kusoo kordha intaan ku guda jirno tabintan gaarka ah ayaanu dhegaystayaasheena la wadaagi doonnaa insha allah